golaha wasiirada somalilan ayaa kalfadhi aan caadi ahayn oo ay isugu yimaadeen waxay kaga doodeen oo falanqeeyeen oo daraska miisaaniyadda labada kun iyo labaatanka kobaca ku yimid iyo meelaha diiradda lagu saarayo in wax lagaga qabto miisaaniyaddan ayay sheegeen in boqolkiiba sideed iyo toban ay ka badan tahay tii sanadkii hore madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa codgeliyey ansixinta miisaaniyaddani inta oo gool miisaaniyadda sanadka ee wasaaraddu keentay inaynu saa ugu codayno gacantaa taagto dejiya yaa diidan ka aamusay yunanis baa lagugu codeeyey hambalyo golaha wasiirada somalilan waxay cod aqlabiyada ku ansixiyeen miisaaniyadda labada kun iyo labaatanka lagu howlgeli doono afhayeenka madaxtooyada somalilan maxamuud warsame jaamac ayaa ka warbixiyey cadadka lacagta la ansixiyey ay dhan tahay cadadka miisaaniyad sanadeedka laba kun iyo labaatanna wuxuu dhan yahay laba trilyan toddoba boqol koob iyo konton bilyan saddex boqol iyo afar milyan siddeed boqol iyo siddeetan kun sagaashan iyo sideed shilin oo somalilanah miisaaniyaddani waxay miisaaniyad sannadeedkii laba kun iyo sagaal iyo toban ay ka badan tahay boqolkiiba siddeed iyo toban miisaaniyaddan labada kun iyo labaatanku waxay waafaqsan tahay qorshaha labaad ee qaranka n d b tuga waxayna ka turjumaysaa barnaamij siyaasadeedkii ballanqaadkii xisbiga midnimada iyo horumarka somalilan ee kulmiye ee wakhtigii ololaha madaxweyne muuse biix cabdi uu ku galay dhanka kale afhayeenka somalilan waxa uu sheegay in golaha wasiirada somalilan ay u mahadnaqeen dhammaanba intii ka qayb qaadatay iyo shacabka deegaanada ceelaf weyn ee soo afjaray colaadihii deegaankaasi ka taagnaa golaha wasiirada somalilan waxay hambalyo iyo taageero buuxda ay u dirayaan dadweynaha iyo shacabweynaha culimada waxgaradka siyaasiyiinta aqoon-yahanka dhallinyarada iyo haweenka deegaamada degmada ceelaf weyn oo qaatay tallaabo geesinimo leh islamarkaana si gobonnimo leh oo garasho dheer oo garaad weyne uu ka muuqdo u soo gunaanaday oo usoo gebagabeeyey colaaddii muddooyinkii u dambeeyey halkaasi ku soo noqnoqonaysay sida oo kale waxaa golaha wasiiradu uu hambaliyo iyo bogaadin weyn halkan uga dirayaa madaxweyne ku-xigeenka dalka jamhuuriyadda somalilan golihii wasiirada aqoon-yahankii brofeseeradii waxgaradkii culimmadii ganacsatadii iyo dadweynihii kala duwanaa ee ka qayb qaatay soo afjaridda jarhaddii deegaanka gobolka awdal ee ay ku soo gunaanadeen in ay nabadgelyada iyo horumarka dalkooda ay qayb ka noqdaan saqal mustafax sanuur v o e hargeysa